بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا أما بعد waxaan ku soo dhex jirnay asalkii saddexaad ee macrifatii nabiga calayhi salaatu wasalaam aqoonsashadiisa iyo waxyaalihii ay ka koobneed marka waxaan ku soo dhex jirnay nabiga maxaa nabi looga dhigay iqra bismi rabbik rasuulna maxaa looga dhigay yaa ayuhalmuddatir marka sidii marka muddatir ugu dhegtay dacwaduu nabigu ku dhex jira calayhi salaatu wasalaam dacwadii la yidhi gaarsiin akhada calaa haadaa arrintaa waxay ku qaadatay dacwada tawxiidka oo maka intuu joogay bacda nubuwa cashara siniina toban sano yadcuu ila atawxiidi asagoo tawxiidka dadka ugu yeerayo wa bacda alcashri toban sano ka bacdina asagoo weli maka jooga curija bihi waxaa la korsiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ila asamaa'i samadii baa la korsiiyey marka halkan wuxuu ishaarayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam toban sano ayuu intaa israa walmicraaj ka horreeyey ayuu nabigu dacwada soo wada calayhi salaatu wasalaam marxaladii hore waxaa weeye nubuwa ayay ahayd dad gaarsi waxba lama odhan marxaladii dambena yaa ayuhalmuddatir dadka wax gaarsiya la yidhi laakiin waxaa markii hore uu ku gaarsiinayay si sir ah markii dambe waxaa soo degtay fasdac bimaa tu'maru waacrid cala almushrikiin la jahar oo maanta ma arkaysaa waxa lagu faray oo dadka si muuqda oo calana u gaarsiiyo waa kii buurta safa fuulay nabiga calayhi salatu salaam sida aan soo sheegnay ee markaa tawxiidkii ugu yeeray ee dadkii ugu horreeyey oo caarida oo ahaa abujahal abu abulahab nabiga adeerkiisa calayhi salaatu wasalaam wa calaa abi lahab lacnatullah lacnadha ku dhacda nabigu marka dacwadii saas ayuu ku soo wada calayhi salaatu wasalaam reer qurayshna waa ay dhibeen asaga iyo asxaabtiisaba asaga nabiga marka waxaa aada u saacidi jiray camuhu abi aalib oo diinta mushrikiinta markaa ku jiray laakiin shiyuuxu quraysh ahaa ee markaa isagu madaxu ahaa nabigana calayhi salaatu wasalaam aada u jeclaa u difaaci jiray siduu wiilashiisa u difaaco iyo si ka badanba khadiijo oo haweentiisii ahayd oo maaragtay markuu dhibaato uu kala soo kulmay radiallahu canhu ardaha nabigu debadda oo aada iyaduna u dejin jirtay waxaa dhacday marka markii uu sanadka tobnaad wax yar ka hor in abu aalibna uu dhintay khadiijana radia allahu canhu ay dhimatay adig ama sanadkii sideeda ama sanadkii sagaalaad ee sanadkaa loo bixiyey caamal xusni tiiraanyada ee labadii qof ee nabiga calayhi salaatu salaam aada u gacan siin jirtay ay maaragtay meeshii ay ka baxeen nabiga marka dhib badanaa soo gaaray ee daa'if waa kii tegey oo si xun ay u soo galeen markaasaa qisada israa halkaas iyo micraajku halkaas bay yimaadeen oo si nabiga calayhi salaatu salaam loo sabar siiyo oo qalbigiisa loo dhiso oo macnaha la leeyahay hadday ahlul ardiga ay ku dhibeen samadaa lagaa jecel yahay ilaahay agtiisa qiimo weyn ayaad maaragtay ka leedahay iyadoo xaadidadaasun ay ishaari doonto in farajkii iyo dacwadii guulaystigii ee guusheedii iyo nabiga calayhi salatu salaam nasrigii loo gargaarayana markaa uu showdhowdaho faatixatu khayr inay tahay israha walmicraajkaa la dheelmiyey israha walmicraajka isruu waxa weeye waa dheelmin nabiga laga waday calayhi salaatu wasalaam min makka ilaa baytulmaqdis la geeyey micraajkuna waxaa nabiga oo dhulka laga waday ilaa cirka samada saabicada meel uu ka maqlaayo aqlaamta waxay qorayso oo sidratulmuntaha uu nabiga uu sii dhaafay calayhi salaatu wasalaam qisaduna waxay ahayd malagii ayaa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo maanta ma arkaysaa gurigiisii jiifa oo sakfiga ayay ka soo galeen kor iyagoon guriga uusan waxba dildilaacin nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu sameeyey camaliyo jiraaxiya xabadkaa laga qala calayhi salaatu wasalaam iyadoo dhiig iyo calaqiyo waxaas laga bixiyey wix xinjirta ah ee qalbigiisa digsi ay xikmo iyo iimaan ka buuxdo nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii ka buuxay lagu talay nabiga marka la qalaayana saddex goor bay ahayd markii asagoo yaraa intuu xadiimu sacdiya nuugayey markaasna shaydaanka dheeftiisaa laga bixinaya marka xikmaa laga buuxiyey waxaa kaloo la qalay markii waxyiga kusoo degi rabay oo sanadka afartanaad uu soo gaari rabay ayadana waxaa loo diyaarinayay markaa waxyiga iyo talaqigiisa iyo maaragta ayaa dacfiga bini aadamka oo dhan baa laga bixinaya ilaa xikmaa laga buuxinayaa iyo sabar iyo khayr oo dhan sababta waxay risaalo weyn buu xambaarsan yahay qof caadiya ma ah nabiga calayhi isalaatu wasalaam haddana markaan saddexaad waa marka samada la korsiinayo ilaahay subxaana wa tacaala kor loogu sii wadayo wey markaa iyadana diyaarisay u baahan yahay markaa iyadana la diyaariyey intana xikmo weyn baa ku jira sababtoo nabigu wuxuu arkaa wax bini aadam caadi aysan arki karin marka wax quwo xoog leh iyo iimaan iyo xigka markaa in laga buuxiyo ayaa maaragtay caqlan wa sharcanba ay keenaysaa nabiga marka gurigiisa markii laga waday kacbadaa marka la geeyey oo laga dheelmiyey ba hal buraaq la yidhaahdo oo nabiga uu sheegay calayhi salatu wasalaam daabad cad ee baqalkana xoogaa ka yar ximaarkana wax yar ka weyn in la saaray nabiga calayhi salaatu wasalaam jibriilna ou la saaxiib yaha ou la socdo orodkeeda waxaa weeye ilku wareertay cagtiga dhigaysa marka baabuur iyo tareen iyo waxaan dhulka la fuulaba ka xoog badan ilku wareerta wax cag dhigaayo maa jira had ma jirto waxaa dhici karta xataa diyaaraddu inaysan gaari karin ilaa diyaaradahan waaweyn oo maaragtay oo codkooda ka dheereeya maahan inay maaragtay hal tallaabo ilku wareerta ay ku qaado nabiga marka baytulmaqdisaa la geeyey biabi ummihi sala allahu calayh wasalam ambiyadii oo dhan baa loo soo jamciyey marka ayuu marka imaam u noqday calayhi salaatu wasalaam taasna waxaa ka muuqatay sharaftiisa iyo makaanadiisa sababtoo nabiga calayhi salaatu wasalaam asaga iyo ambiyadu meel kuma kulmaan ilaa wahuwa alimaam liqihii ugu horreeyey wuxuu ah kulankii asagii ambiyada ay kulmeen baytulmaqdis hamiinkii leylat alisraa ay ku kulmeen asagaa imaam ahaa liqaha dambe oo la kulanka labaadna yowmulqiyaama markii ummadda banka laysu soo bixiyo halkaasay ku kulmayaan oo dadku markaa shafaaco ay raadinayaan shafaacadii ambiyadii kaleoo dhan markay ka cudur daartaan aadam ilaa ulilcasmigii oo dhan nabiga intii laga rabay ay ka cudur daartaan ayay nabigu u imaanaysaa calayhi salaatu wasalaam nabiga ayaa marka u bambaxay oo ilaahay ku sharfay oo maqaamu maxmuud ku soo bixinaya halkaa markii ay arrintaasu ay dhammaatay ayaa haddana nabiga la korsiiyey calayhi salaatu wasalaam samada waana hadda mucjizo alle say ku dhacday lama odhanayo waxa la korsiyeyna waxa waaye jismuhu wa ruuxuhu waay jismigiisa iyo ruuxdiisa wa ilaa hadday ruuxda tahay haddee mushrikiintuba kama shakida ilaa qofku intuu riyoodo asagoo samadaha iyo meel walba jeexa ayuu arki lahaa ee inkiraadda waxa keenay waxaa weeye in nebiga jismigiisii iyo ruuxdiisii lala dheelmiyo korna loo qaaday biabi ummi sal alla calayh wasalam jibriil samadii ugu horreeyey markii uu tegey waa idan dalbaahana laka furo ayuu yidhi yaa kula socda maxamed ma la soo diray macnaa kor ma loo soo diray haahweye waa laga furay oo nabigu calayhi salaatu salaam jibriil aadam uu tusay oo samada koobaad jooga waa abbahaa ee salaam uu yidhi waa uu salaamay markaasuu yidhi marxaban bilibn bilibni saalix waannabiyi saalix inankayga wanaagsanow iyo nabiga wanaagsanow soo dhowaa markuu aadam arkay wuxuu arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam dhinaca midig mukulmad madow oo ka joogta dhinaca bidixna mukulmad madow hadduu kuwa midigtaa fiiriyo wuu farxayaa kuwa bidixda haddii oo fiiriyana wuu naxayaa waa uu weydiiyey jibriil buu weydiiyey waxay tahay mukushaa madmadow wuxuu yidhi waa durriyadiisa kuwa fiican waaye arwaaxdoodii waxaa midigta waxa ka jira bidaxdana waa kuwii xumaa marka dadka wanaagsan markuu arko wuu farxayaa kuwii xumaa markuu arkoo la cadaabayana wuu ka naxaya taasna waxay dhahaan culimmadu waxaa laga qaataa waalidku inuu ku farxo ilmihiisa wanaagooda kana xumaado ilmihiisa xumaantooda ilaahay owlaadaha noo islaaxiyo ahalkana iyo waalidkay intana la xiriirtoo dhiga muslimiinta allah islaaxiyo waa ka dhaqaajiyeen oo samadii labaad markii ay gaareen ayuu haddana la garaaco oo uu yidhaah nala ka furo jibriil calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaatu wassalaam sidii oo kalea la yidhioo wuxuu yidhi maxamed baa ila socda waana la soo idmay naga furo waa laga furay samadaa labaad nabigu wuxuu ku arkay calayhi salaatu wasalaam ciisa iyo wuxuu ku arkay iyo yaxya waa uu salaamay labadiiba waa soo dhoweeyeen oo waxay yidhaahdeen marxaban bilakhi saalix wanabiyi saalix walaalkeenna wanaagsanow ee nebiga wanaagsanow soo dhowaa wuu ka dhaqaajiyey samadii saddexaad nebigu yuusuf buu ku arkay calayhi salaatu wasalaam waa salaamay sidii ciisa iyo yaxya ay ku yidhaahdeen buu ku yidhi tii saddexaad tii afaraad idriis buu ku arkay isaguna waa salaamay oo wuxuu yidhi marxaban bilakhi saalix wanabiyi saalix tii shanaad haaruun buu ku arkay calayhi salaatu wasalaam tii lixaadna muuseu ku arkay muuse markii uu salaamo uu yidhi marxaban bilakhi saalix wanabiyi saalix ayuu markuu dhaafa iyo muuse u booyey maxaa la yidhi maxaa kaa booyisiinaya qaala abkii lianna ghulaaman bucida bacdii yadkhulu aljanna min ummatihi waxaa gelaya aktaru mimaa yadkhuluha min ummatii inan yaroo gadaashay la soo bixiyey ayaa ummaddiisa jannada waxaa ka gelaya in aniga ummaddayda ka badan muuse xaasidnimo kama aheeda wuxuu ka xumaaday reer banu israa'iil khayrka ay iska dhaafeen sababtu waa ma haddee asaga aysan dhibi lahayn oo asaga ay rumayn lahaayeen iyo ambiyadii ka dambeysay ciise iyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ajarkii waa u soco lahaa laakiin maxay sameeyeen isagii waa dhibeen ambiyadii ka dambeeyey waa dhibeen muuse waa ay beeniyeen ee ciise waa ay beeniyeen ilaahayna wuxuu kula ballamay nebigii nebi moxamed ka dambeeyo xaqa rasuulkii inaad raacdaan oy rumaysaan waa ay diideen nebigii ugu weynaa oo loogu bishaareeyey maxamed ahaana way caasiyeen kufaaray noqdeen marka isagiina ma raacsana nebi kalena ma raacsana ilaa isaga wuxuu kala dardaa nebi moxamed in la raaco calayhi salaatu wasalaam halkaasaa marka khayrkiiya ku dirid go-a asaga hadday nebi moxamed iyo nebi ciise ay raaci lahaayeen ajarkiisii waa usii socon lahaa ila waa risaaladii ou keenay risaalaadka oo isku xiran yihin laakiin maadaama amarkiisii ay caasiyeen oo rusushii ka dambeysay ay maaragtay ay beeniyeen oo ayagoo gaalo ah meel cidla ay nebi muuse u nisbo sheeganayaan waxna aysan ka helaynoo kufri iyo cinaad iyo fasaad ay ka shaqaynayaan oo ambiyada lisaankooda lagu lacnaday lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuud wa ciise bni maryama oo haddana nebi maxamed lisaankiisa lagu lacnaday ee khayrkii waa gooyeen marka taasuu marka ka xun yahay mardadabaanka ummaddiisa ay la timi ee xasad kama aysan ahayn tii shanaadna wuxuu ku arkay ibraahim cali tii toddobaadna ibraahim buu ku arkay asagoo weliba beytulmacmuur saa ugu tiirsan oo samaa asaabica ku yaalla beyt waxaana ku yaalla maaragtay beytulmacmuura ku yaalla oo sida kacbadeenna oo kale ah maalin kasta toddobaatan kun oo malag oo soo gasho maalintaasaa ugu dambaysa malaa'igta farabadnidooda maalin kasta toddobaatan kun oo malaga cusub ayaa soo gelaysa nabigu calayhi salaatu salaam waa uu dhaafay toddobadiisama sidratulmuntaha ayuu gaaray muntahana waxaa loogu bixiyey wixii kor laga keenana halkaasaa malaa'igta lagu guddoonsiiya wixii hoos laga keenana halkaasaa lagu guddoonsiiya cid aan allah u idminna ma dhaafi karto nabigu marka koraa loo qaado ilaa oo qalimada waxay qorayaan looxa ay ku qorayaan jafqajafkooda ou nabigu oo maqla calayhi salaatu salaam haddana jannadii baa la geliyey oo naartii baa la tusay biabi ummi sala allahu calayh wasalam laqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubra aayaad waaweyn buu maaragtay nabigu oo soo arka calayhi salaatu wasalaam ka bacdi isla hameenkii baa la soo dejiyey oo maka la keenay iyadoo shantii salaadood markaa lagu soo farad yeelay khamsiina salaad bay ahayd mar alla marka uu muuse uu soo maraba waa la tagay wuxuu yidhaha war ummaddaada anaa reer bani israa'iil ka noogay shan konton salaadoodna ma xamili karaane fas'al ilaaha rabbaka takfiif nabigu intaasoo gooru iska daba noqday sidii hadba shan looga dhibaayay shan baa lagu soo reebay shantii war weliba noqo marka wuxuu yidhi waa xishooda buu dhahay marka shantii oo laakiin ajarkii kontonka salaadeedna ayaana loo keenay haddii khamsiinna laku farad yeeli lahaa halkii saacadba waxaa lagu soo aadi laheyd ma maalintu waa meeqo waay arbaca o cishriin soo maaha soo maaha kontan laba u kala qaybi shan iyo labaatan shan labaatan halkii salaa saacadba laba salaadoodaan nagu soo aadi lahayd laba salaadood laba saacadoodna saddex saddex salaadoodaan nagu soo aadi lahayd laakiin hadda meeqa salaadood waayo shan saacaduna waa afar iyo labaatan soomaa shan iyo labaatan ma ka soo qaad shan iyo labaatan waxaa u qaybisaa shan soomaa halkii saacba meeqaa ku soo aadaya ee shan halkii sa yacni shantii saacba hal salaadaa nagu soo aadaysa bal raxmadda ilaahay oo noo naxariista bal fiir markiina la ka fudeeyey salaadihii shantaa dadkii lagu kari la-ay gaar ahaan casharkii subaxdii ummaddii aa lagu kari la-ay nin walba intuu isdaaliyo oo duhurkii qada cunoo dhag siisana casharkii waa ka hamiinkiina intuu dhafro subaxdii seexana marka ilaahay ha laga cabsado subxaana wa tacaala salaadaha hala xafiyo marka xaadisadaa xaadiso weyn bay noqotay kabacdina hadda hijradii iyo nasrigiiyaaba maanta ma arkaysaa ku xigi doono marka khulaasadeeda waa intaas hadhow hadda markii meelaha u munaasabkaa ayaanu ka sheekay doonaa akhada calaa haadaa arrintaa wuxuu nabigu ku qaabatay oo dacwada oo tawxiidka cashara siniina yadcuu ila atawxiid wa bacda alcashri tobanka bacdina curija bihi ila asamaa'i samada loo korsiiyey marka intii samada markii la korsiiyey waxyaalihii maaragtay ou soo faa'idaystay waxaa ka mid ahaa wa furidad calayhi waxaa lagu soo fardeelay asalawaatu alkhams salaadaha shanta taasna waxay ka mid tahay salaadda ahmiyadeeda asagoo dhulka jooga laguma soo dejinay samada markii la dhaafiyey oo alle uu u dhowaaday fa kaana qaaba qowseyn oo adnaa oo u dhowaado alla ou la hadlay ayaa hamiinkaasa lagu soo faraleeay fa yaa weyxa man yudayicu salaa dadka salaada dayacaya inkaar ku dhacday halkaasaa laga soo dhiiday sare qiimaheeda balfiir wa sallaa wuu tukaday nabigu fii makata alaaa siniina markii salaadaha la farad yeelay saddex sano ayuu salaadaha ku tukanaya marka toban iyo saddex isku dar meeqo waayo saddex iyo tobankaas uu nabigu maka jooga calayhi isalaatu wasalaam wa bacdahaa bacda maaragtay bacda dalik intaas kabacdi saddex iyo tobankaa sano kabacdina umira waxaa la faray bilhijrati inuu u haajiro ila almadiinati madiina ayadana wax yar ayaan waqfinaynaa sababto waxaa weeye waa culuum murakasa oo shiiku uu soo tarkiisiyey laakiin hadda waxay u baahan tahay kolley kitaabku waa laqbaysateen laqbo keli waxayn tarin maayeen in waxyaalaha maaragtay si khulaasa in laynkugu sheego awalan waa ogtii nabigu calayhi salaam dacwada sida hadda aanu ka soo sheegnay intaas inuu kusoo dhex jiray oo dhib badan ou kala kulmay quraysh markaasuu meelaha intuu dhawaafo markii xajkiisa qabaa-ilkuu xidhihi jiray man yu'wiinii xataa uballiqa risaalata rabbi waryaa i dumaya oo gacan i siinaya si aan risaalada u gaarsiiyo alleh fa inna qurayshan qad manacuunii an uballiqa risaalata rabbi nimankii reer qurayshay waa i diideen oo waa iga xayireen inaan risaaladii gaarsiiyo xataa gacanna ma siinin inuu dadkii waxu sheegana waa diideen oo waa larbinayaan oo qofkii rumeeyey dilaayaan dicaayad iyo tashwiishna waa ku faraan waxay ku leeyihiin nin majnuuna oo saabiya oo saaxira oo dadka duursanayaa naga dhashee agtiisa yaan la tegi saasay leeyihin arrintii soo u waday qolaa mar aad tidhi maaragtay haddaan ku wadanno oo aada guulaysatid madaxnimada mana siini war waxeeda arrintaas gorgoro ma lahan ilaahay baa qofkii madaxnimada yaqaan laakiin anuu dacwaa wada gorgoro iyo adduunye midna ma laha nin oo odayahay u tageen markaasuu u sheegeen nin saa iyo saa baan aragnay oo saa noo soo bandhigay marka waana ka soo tagnay war wuxuu yidhi shallay badanaahay wax la soo dhaafay yaa haleeli karow dhah maba dhicinuu yidhi nin bani haashima ama nin oo qurashi ah inuu nabinimo been sheegtay inaad soo wadateen baad ahayd almuhiim nabigu soo u dawaafayey markii dambe wafdi ansaara ayuu helay oo dhowr sano dacwadii u bandhigay dadkiiyay gaarsiiyeen adiga laba sano saddex sano markay isaga daba noqdeen waxay go-aan ka gaareen inay nabiga ay dumaan oo u gargaaraan waxaana taas ku bixiyo sabab uga noqda yahuudaa la deganay gacanta sarana hadda carabtaa iska lehe qabaa'il soo qaxay ahaayeen marka yahuudda uun si dasiisnimo ay ugu noolaan jireenoo hadba qolo ay la xilfoobaan la gaashaan buursadaan markaase waxay dhihi jireen laqad aana bictatu nebiyo nabigaa la soo bixinaya nabigaas haddii loo la soo bixiyo waan rumaynaynaa adinkuna mushrikiinaa tihiin marka waa idinka aadnayno lanaqtulannakum qatla caadin wa iram sidii caad iyo iram loo baabiya idiin baabina gan baa idinka siinayna marka naseexa kama ahayn aarsashay ka ah soo maa iimaankoodoo dhan iyo aan rumaynayno inay dad wax gaarsiiyaan iyo jacaylka maana maxay ahayd aarsi diintuna ma aarsiya maya diintu waa raxmad markay risaaladii nabiga ay fahmeen intay isfiriyeen waxay yidhaahdeen war annagu laba qolo aada isu dagaalsan baa nahay aws iyo khasraj yahuudna waa maqlayseenoo ninkii sheegaysa waa kana nabigay sheegaysa dadkeenniina colaadan ogaabaa dhex taalan war waxay yidhahan yahuudiyaanaan isaga hormarin nabigaan aan wadanno aan u gargaarno diintaanna waa diin xaqoy tii yahuud idiin sheegi jirtay waxaana dhici karta colaadii dhexdeenna taallay inay halkaa ay ku baabaado aan khayr helno qolo ka nasiib badan lama arko diintii iyo nabigay soo hoystay colaadii dhexdoodii waa dhammaatay weligood mar dambaba isma dagaalamin haddana dadkii waxaa waye diintiia layska erya ninkii ahlu khayr iyo diin dacwada layska caleyh khayraan rabnaa oo maaragtay diintaa shar noo ah iyo qofkii tawxiidka sheegay hala eryo nimankaasna waxay garteen iyagoo mushrikiina inay diinta ay maslaxa u tahay marka nabigay la mubaayacoodeen waxay dhaheen wax alla waxaan ilmaheena iyo nafteenna ka difaacnaa kaa difaacayna soo haajir adiga saxaabadaada nabiguna ru'yuu ku arkay meel geeda timirle isaga u haajiray laakiin wuxuu mooday inay meelahaas najdi iyo meelahaas ay tahay markii dambe waxaa loo sheegay inay maaragtay madiine ay tahay saxaabadii u idin marka inay haajiraan tartiib tartiib qarsooday u haajireen markay arkeen qoraysh inuu saxaabadii ay haajirayaan oo ansaartii ay dumeen ee waxay dhahen ninkan dad buu tabcanaya dad haddii uu tabcadana hadhow waxaa weeye annagoo nagu soo rogaalcelinaya ganbuu naga siinaya haddii hadda intay qoyantahay asagii weli waa joogaa maxamede aan hadda qac ka siino daaru nadwa baarlamaankii qoraysh ay lahaan jirtaa lagu tashaday shaydaanna waa u yimid araa-a la soo jeediyey nin wuxuu yidhi isaga dhanba aan erino shayddaanki waa soo boodo wuxuu yidhi intuu shiikhu najdi iska soo dhigay haddaad erideen hadalkiisa macaankiisa ma arkaysaan dadka dhan baa soo raacay hadhow idin baabi'inaya qaar waxay dhaaheen gurigiisa aan ku xirxirno ee wuxuu yidhi asxaabtiisa intay haminooda yimaadaan idinka dafaya abujahalaa soo booday fircawn haadihi umma qaar qabiil wuxuu ra'yi aniga ahaay waxaa weeye laf kastaba aan nin xoog leh aan ka soo bixino dirac oo seef af badan wa hal mar seefta aan qac ku wada siino soo maa hadhow haddii boqol qof ay disho intaasoo qabiil cabdimanaaf oo bani haashim lama dagaalami karaan qasab waxay ku ina diye qaataa waa ra'yiga musiibkaan wey ra'yiga midka ugu fiican wey hamiinkii nabiga calayhi isalaatu wasalaam fadada ay dejiyeen jibriilaa u sheegay waa loo waxeeyey ilaah baa maaragtay xiriir la leeyahay cali baa sariirtii la siiyey nabiguna waa u ka baa calayhi salatu slam carro madaxa kaga shugo abubakar oo u tegey maalintaas duhurkii abuubakarna awal isagoo haajir raba nabigaa yidhi sug waxaa dhici karta inaan israacno abubakar laba neef laba hal rati ayuu diyaariyey in asagii nabiga ay fuulaan calayhi salaatu wasalaam wixii sahayd iyo wixii dhan baa la diyaarsaday qurayshna waxay yidhaahdeen ninkii abuubakar iyo maxamed madaxiisa keena boqol halaadaa la siinaya haba laga takhallusa dii kale diinta waa nagu faafaysaa ogaada diintan waxa weligeed ma raali rabay inaysan dirid aysan u bixin marka gebgabta gaalada waxba aysan waqti idinku qaadin mar horaa la rabay nabi maxamed intuu soo baxda in maaragtay gam laga siiyo laakiin ilaaha xafido ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah id akhrajahu aladiina kafaruu taani itnayn xidday sameeyaan nabiga isagoo ilaahay magan geli kara laakiin haddana asbaabta in la qaato qofkaa isagoo la eryanaya haddii uu baxo wacda hore dee dadkii maaragtay weerarka haya meel kasta gaafaha wareegaya soo maa khidadii waxay keentay inay dabamaryo intay ku dhuftaan maka agtooda god la yidhaahdo maaragtay qaaru fawr inay galaan abubakar khida muxkamahu sameeyey radia allahu canhu ciddiisii dhanbaa heegan oo ka dhigay waa qoys aflaxay oo ilaahay sawxayr oo ku subay ahaay cabdullaahi bnu abi bakar wiil aad u aqoon badan oo labiq ah oo fahmo badan ayuu ahaa wuxuu samaynaa caawoo dhan buu maaragtay fiidkaoo dhan buu qoraysh la jooga waxay ku sheekaysanayaan iyo kaydka iyo balaayada iyo waxa isweeraraya ayuu saqdi dhexe markay kala seexdaan ayuu nabiga calayhi salaat slam iyo aabihiisa abubakar u imaanaya saa iyo saa saa ayaa layidhi arrintu halkaasay maraysa meeshiina jooga isla markii aroortii guurayna waagii ayagoo la waabariisanaya nin ka miday u haystaan marka asmaa bintu abi bakar daata nataaqayn raashinka inay nabigu u geeday ku qaybsana cuntada intay soo xirxirto ay marteedii boqorkeeda intay kala jeexday midna raashinkii ku xirtay midna iyada ku xirtay caamir ibnu fuhayra oo addoonkiisii ahaa ariga maanta dhan soo ula joogo oo fiidkii oo arigii meeshii ay ku jireenoo godkii kusoo mayraca caano kul intuu u liso ayuu weliba dhagax kulul oo shiilow soo dhex gelinaya raggii geela maali jiraa yaqaana xoolaha dhagaxa kul markii la sumeeyo haddii lagu dhex rido caanaha dhan way isqabsanayaan biyaha iyo waxa dhanaa ka yaraanaya caano waxay noqonayaan caafimaad dadka hergabkii waxaasa uga baxa inaan caalo shiil maaragtay shiil lagu dhex rido dhaan cabin hergab kama baxo karkariskaan iyo waa ka macaanya waa dabeecadii asiilka ah caanahooda hadda la soo lisay oo weliba dhagax lagu kululeeyey ayaa loo geynaya hadhowba marka raadkii maaragtay oo asmo iyo raadkii maaratacda uu arigii ugu saangabaya nin arigii soo meeracda iska dhigaya meel kasta markay soo wareegeen ay saddex beri ay joogeen ay dheheen nimankii waa cid galeen oo laga sabray nin wuxuu ijaartay oo gaala ayuu u jeertay oo cabdullah ibnu urayqid la yidhaaha laakiin nin aamina ah wakti dhexow awrkii u keenay marka dariiqa waxaa la maraa oo xeebta badanaa la miri jira dariiqan hadda dariiqulhijra la yidhaahdo oo qardajeexa ayuu marsiiyey ayagoo meel dhexasii maraya ayaa meel kasta carabtii waa la ogaaday in nabiga calayhi salatu slam iyo abubakar la raadinayo oo boqol geel lagu raadinayo nin la dhihi jiray muxuu aha ninkii magaciisi faras ku orday waa ii gooyey ya haa suraaqa ibnu maalik oo min bani mudrad qoladiisii ku dhex jira ayaa meeshii khiyaarta iyadoo la gabrin yimid oo yidhi war laba nin oo fuushan oo aan u malaynaya maxamed iyo abubakar inay yihiina halkaas maraya suraaq waxaan ar naga tag dadkaas mar hore cid galeen waxaan waa hebel iyo heelo maarata lo doonan oo xoolo doonanayo cabbaar markuu meeshii fadhinto meeshii ka siibto addoontiisku iyo faraska intaa ii kooraysid meel fog oon lay arkaynin iigey warankiisu intou qaato waa bursaday waa cirdaystay markii uu ku dhowaaday abuubakarna isagoo nabiga waardiyeynayo hadba gadaal fiirinayo laakiin nabiga ilaah ku kalsayo qofna fiirin maayo abuubakar maahan tawakalkiisu inuu xiya laakiin nabiga u baqaya isaga naftiisa ma u baqayo markii arkeen uu dhaha nabiga calayhi salaatu salaam waa kana ilaahay buu baryey waxaa weeye maaragtay faraskii ayaa dhulka lugihiisii baa dhulka galay dhowr goor marku hadda ammaan ha laysii yidhi oo quusow ogaaday ayuu markii waa idinka haraya maxaa u baahantiin zaad waxba kaama rabo laakiin dadka waxay dhaheen maaragtay naga celi kitaab u qora nabiga calay slam u sheegayo in jijimaha kisra inuu gacantiisa geli doono bal fiiri nabinimada isagoo la eryanayo naftiisa u baxsan la ayuu wuxuu ku bishaaraynayaa jijimaha kisra oo dahabka ee markaas dowladda amerika mise ruush oo kale inuu gacmihiisa u geli doono suraaqa wuu islaamay dadkii wuu ka celiyey waagii dambe markii kisraa la furtay ile xadiidkan waa loa kitaabka intuu la soo bucmar waxuu dhahay haloo geliyo dhahay gacmaha jismihiisa faraha laga saaro nabigu calayhi isalaatu wasalaam waa uu sii socday abubakar umubacbad islaan la yidhaaho sii mareen oo wax haba yaraatee maaragtay caano liso iyo xoolay abaar ay tahay neef weyduhu meeshaas jooga ayuu nabigu intuu candhadii ka salaaxay ayaa caano laga lisay oo ummaddii dhammeed deeqda calayhi salaatu wasalaam kabacdi markii ninkii odagaa abumacad markuu gurigii u dooyaabay oo nabiga sifaadkiisii uu ka sheekayay calayhi salaatu salaam iyo barakaadkiisa nabigu calayhi salaatu salaam nabadqad buu madiino ku tegey reer madiinana waa sugayeen subax walba intay soo baxaan ayay nabiga si istiqbaalan ay sugayeen maalintii dambe duhurkii ay laabteen nin yahuudiyahoo meel fuushan ayaa u jeeda nabiga calayhi salaatu abubakar oo soo socda wuuna ogyaha dadkan inay nabiga ay sugayeen markaasuu yidhi yaa macaashara alcarab haadaa jaddukum aladii kuntum tantadiruuna nasiibkiinnii iyo wixii qaaliga ood suganayseen waa ka nabi maxamed waa idiin yimid calayhi salaatu wasalaam meeshii bay meel ka soo baxeen ayagoo maaragtay allahu akbar jaaa rasuuluullah jaaa nabiyu maxamed sala alla alayh wasalam iyaga odhanay ayay meel kasta ay ka soo baxeen ay nabiga soo dhoweeyeen oo qolo walbaba hubkeedii iyo raggeedii iyagoo wadda ay leeyihiin waxaad ku soo dhowaataa wax ku difaaca oo ku manciyo iyo quwo adiga lagugu difaacayo kusoo dhowaaw halkaabuu nabiga wuxuu kusoo degtay qolayra bani camar bin cawf oo meesha quba la yidhaha deganaa meeshiibuu masjid ka aasaasay xabbaar markuu ku eeganaa wufuuddu imaanayso ayuu hashiisu soo fuulay nin walbaa wuxuu rabay hasha hoggaankeeda intuu ku dego nabigu inuu ku dego laakiin nabigu wuxuu ku degtay calayhi salaatu wasalaam qoladii oo cabdilmualib abtiyaalkiisa ahaa ilaa hili baa u galay nabiga cali reer ansaar cabdilmualib hooyadiis ayaa marka reer ansaar ahay halkaasoo nabigu uu kusoo degtay calayhi salaatu wasalaam abu ayuub alansaari hashii marka waxay fadhiisay meesha hadsa hadda masjidu nebiy uu yahay calayhi salaatu wasalaam adiga halkaa ayuu islaamkii marka muslimiintii waxay yeesheen hoy oo iska leeyihiin oo iyagu aqlibi u yihiin ansaartii oo dadkii meesha deganaa ah waladiina tabwa-u daar iyo muhaajiriintii oo nabiga usoo haajirta la soo haajirtay calayhi salaatu wasalaam halkii baa laysku kaalmaystay nabiguna wuxuu sameeyey mu'aakhaat bayna almuhaajiriina waalinsaar halka ayaa marka waxaa ka asaasmay mujtamacii koobaad oo muslimka ahaa oo khayaan iyo degaan iyo meelay salka dhigtaan iyo difaac leh halkaasaa marka nabigu waxuu bilaabay calayhi salaatu wasalaam yahuudgii degneed inuu mucaahadaad ou la samaysto is-ammaan in la siiyo nabiguna calayhi ammaankii waa u xifdiyey ayagaa saddexdii qoloba khiyaanaad sameeyey khiyaanaadkiina ay ku gubteen carabihii kalena ayagana xilfi iyo nabadgelyo ayuu la saaxiday ayagaa carabihii qaarkood markii dambe khiyaanaad sameeyey markii dambena hadda waa laga adkaaday baabkaas hadda waa siirada wey marka hadda halkaasay ka bilaabatay kabacdi laba sanona waxay bilaabatay ilaala in la bixiyo gaaladii la iska celiyo oo maarka iska hor imaad iyo munaawashaad ay dhacdo kabacdi beder wa uxud ilaa islaamkii oo cirka uu ku dhego ilaahay uu ciseeyo wahaakada wey wafuridad waxaa lagu farad yeelay calayhi korkiisa asalawaatu alhamsu salaadaha shanta ahaa wa sallaa fii makata maka wuxuu ku tukaday talaada siniina saddex sano oo bacnaa bacda micraaj awey iyo toban horow jooga soo maaha wa bacdaha bacda alaaa cashar sana saddex iyo tobankaa sano kabacdiina umira bilhijrati ila almadiinati madiine inuu u haajiro ayaa la faray waxay tahay hijrada macnaheedana walhijratu hijrada macnaheedana alintiqaalu in laga guuro min beledi shirki beled oo maaragtay gaalnimo oo gaaladu ay qaalib ku taho gaalo ay xukunto oo gaalnimadu ay maaragtay xoog ay ku leedahay oo markaa qofku shacaa'irta islaamka iyo diintiisa uusan ku xafido karin in laga haajiro ilaa belediilislaami beled muslima oo axkaamta islaamka iyo shacaa'irta aadaanka iyo iqaamada iyo amru bilmacruuf wanahyi canilmunkar uu ka taagan yahay in loo haajiro waayo walhijratu hijraduna fariidatun oo beled gaalo laga soo haajiro beled islaam loo soo haajiro fariidatun fariido weeye calaa haadihi alummati ummaddan min beledi shirki beledka gaalada laga soo haajiro ilaa beledi alislaami beledka islaamkana loo soo haajiro bilaadda islaamka oo diinta lagu eego wa hiya hijradaasuna baaqiyatun waa baaqi ilaa an taquuma asaacatu saacadda ilaa ay ka istaagto muxuu yacni wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo nabigu calayhi salatu salaam wuu soo haajiray iyo saxaabis madiina u haajiray isla ilaa islaamka ku xoogaysa laakiin xadiid waxaa jira hijradii waagaas markii maka la furtay kabacdi inay joogsatuu yidhi nabigu calayhi salatu salaam laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaad alwaniya hijro mako iyo meelahaas qabaa'ilka carabka laga soo haajiro madiino loo soo haajiro ma jirto ajarkeedu waagaasu ahaa hadda way dhammaatay laakiin waxaa furan jihaad iyo niyo wanaagsanoo qofkii inuu maaragtay mar kastaba niyo fiican iyo khayr ou la yimaado oo khayrka wixii uu gaari karana ou sameeyo wixii kaloo ka tegana niyo fiican iyo dhamac ou la yimaado ilaa qofka xataa wax haddii uu niyeysto haddii uu gaari kari waayo waa loo qoraya laakiin waxaa jirta mar kastaba haddii lacalle ay dhacdo qof inuu ku nool yahay meel beled gaalo oo diinta wax baraagtiisa iyo maaragtay ku camalfal aan lagu camalfali karin salaadihii aadan oogi karin soomkii aadan oodi oogi karin ilmahaaga aadan islaamnimo ku tarbiyeysan karin gabdhahaaga aadan cifo iyo dhowrsanaan ku tarbiyeysan karin oo cunuga lagaa dhacay oo gabadhii haddii cunug xun oo gaalahoo saqajaana halkaas ou qaadayo oo maaragtay meelba la aadaya aadan juuq ka dhigi karin indhaha aasaas leedahay hijro markaas waa laga maarmaa sababtoo a sharaftaadii iyo xifadiyaa loogu yimi qofkii marka saa ku haajiri waayo hadduu saa ku dhinto ama ilmihiisa ay ku hallaabaanna waxaa weeye waa khaatimo xumo aada iyo aada u weyn waa saasuu marka sheikhu yidhaahdaa maantana waa midda aada iyo aada maaragtay u taagan weyn horta hadalka shiika aan dhammayno markaasaan tacliiqa dul saari doonaa waalhijratu hijrada fariidatun waa fariido weeye calaa haadihi اlummati ummaddan min beledi shirki shirkiga beledkiisa laga haajiro ilaa beledi alislaami beledka islaamka loo haajiro wa hiya baaqiyatun waana baaqi ilaa an macnaa waa jirta oo way soconaysaa weeye ilaa an taquuma asaacatu saacaddu ilaa ay ka dhacdo waddaliilu waxaana u deliila qowluhu tacaala qowlka alla oo yidhi ina aladiina kuwii tatawaffaahum almalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanaysay oo dhimanaayay ee mowdkooda oo ku yimid daalimii anfusihim naftooda ayagoo dulmiyo macaasi ku dilbiyey iyo amardiido bal xaalkooda bal ka warraa layidhi qaaluu markaasay malaa'igtii waxay ku yidhaahdeen fii ma kuntum war maxaa tihiin ma muslinaatiin mase gaalaa tihiin calaa ayi shay antum hadhow sababu nusuulkan aan garan karnahay qaaluu waxay dhaheen kunnaa annagu waxaan ahayn mustadcafiina fi lardi kuwa dhulka lagu daciifsadoo la dullaystoo aan baxsan karin laakiin been bay sheegeen waa bixi kareen qaaluu waxay oo macnaa dhulkaanala ku gumaysto ma aanan baraartisi karin oo dhulkaanana laku gumaysto markaasaa waxaa leeyahay haddii dhulka laidinku gumaystay dhul kale ood ku cibaadaysan kartaan maxaad ugu bixi weyseen qaaluu malaa'igtii waxay ku yidhaahdaan ayagoo haydaaraynaya oo ceebaynaya alam takun miyaysan ardu ahayn ardullaahi dhulka alleh waasicatan fii waasica oo fa tuhaajiruu fiiha aad u haajirtaan muxuu idhi ninkii shaacir ahaa wa fi lardi man-a ma garad yacnii wa fi larda man-a dhulka waxaa ku jirow dhahay ma garatay meel ou qofka uu ka bagsado niman yacnii liman saara raaqiban ou raahimaho yacqilu qofkii asagu ama qasad lahoo raba inuu maaragtay himmo cusub ou gaaro wa fi lardi man-a lilkariim qofka wanaagsan wuxuu meel uu ku fogaado u leeyahay gaar ahaan qofkii dan wanaagsan lahoo rabo inuu cilmi iyo sharaf ou gaaro hadduu arko meelahan inuusa waxba ku gaari karin dhulka ilaahay inuu gaaro ow raahibun ama asagoo baqaaya waa ku acarari karta dadku waxay u safraan waxaa weeye meel inuu ka baqo oo markaas uu naftiisa iyo diintiisa iyo maslaxadii uu la cararo ama inay meeshan intay anfici weyso oo nin himo laho meel kale u haajo imaamu shaafici xikmadiisa waxaa ka mid a saafir tajid ciwadan canman tufaariquhu wansab fa ina ladiida alcaysha fi nasabi saafir socow dhahay saas soo maahan tajid waxaad helaysaa ciwadan bedel baad helaysaa canman tufaariquhu dadkaad maaragta ka soo tagtay wansab dhibto oo nolosha dhibaatoo mar fa ina ladiida alcaysha nolosha macaankeeda fi nasabi ku jira hadda ashcaartiisa waxaa ka mid a waalcuudu fii ardihi nawcun min alxadab cuudka qoormuu qiimo leeyahay marka la soo qaado meel kale la geeyo laakiin dhulkiisa qoryahu ka mid yahay qiimo kamale meelahu ka baxo geed qori uun qoryaha ka mid ah soo maa wax walbaa marka la dhoofiyo oo la qiimeeyey waxau dhahay watibru fii ardihi nawcun min a waxaa watirbu ka turbi haa fii ardihi bahalka dahabka markuu dhulka hoosta ku jiro haddii inta lasoo bixiyo aan la safeyn oo la dhaldhalaalin dee oon dukaamada lagu sharxin carrow mid yaha soo maaha qofkan hadduusan gurigiisu ka bixin oo cilmi uusan raadsan oo sharaf ou raadsan oo xoolo ou raadsan oosan qof himala uusan noqonin waxa waaye maaragtay isaguna wuxuu noqonaa xataa dahab hadduu yahay carrow iska noqonaa u leeyahy qaaluu waxay yidhaahdeen alam takun ardullaahi dhulka alle sow ma aysan ahayn waasicatan tu waasaco fa tuhaajiru fiiha aada uhaajirtaan marka cudurdaar malihidinaa la yidhi fa ulaa'ika kuwaasi ma'waahum hoyaadkoodu jahannamu jahannamadooda waayo ilaa daalimiinay ahaayeenoo iyagoo haajiri karoo islaamkooda la baxsan kara ayay meesha inta fadhiisteenay salaadihii iska dhaafeen oo ilmihii ka dulloobeen oo ilmihii ka raaceen gaangisiyo ilmihii xuxunka ahaayo maaragtay wada dhutinayo dhurwaaga aada u malaynaysay oo gabdhihii ka raaceen maaragtay ciyaalo suuq iyo gaalo ay ka raaceen isagaana meesha dhigay soo maaha dibaan ugu soo noqon doono ila almustadca wasaa'ad wayna xumaatay jahannamadii masiiran meel loo ahaado ila almustadcafiina kuwa la daciifsaday oo aad loo taagdaraysay maahane oo min alrijaali rag odayaal ama aan caqli lahayn badan iyo wannisaa'i haween iyo waluldaali carruur oo laa yastadiicuuna aanaan aan awoodin xiilatan hab iyo taagtig ay ku baxsadaan walaa yahtaduuna sabiilan jidkana aan aqoon ilaa jidkan waayii hore carabta waxuu baaya tacasuf iyo dad oo ulyaqaan dhaba dhisan ood meel kasta kusii hoyane ma ah dad oo dhulyaqaanaa jira haddii kale waa lagu habaabaya baabuur iyo waxyaalo muwaasalaad sahlan ma laha fa ulaa'ika kuwaasi casa allaahu alla wuxuu mudan yahay an yacfuwa canhum inuu alla iska cafiyo wa kaana allaahu alla wuxuuna ahaa cafuwan mid cafiyo oo hafuuran oo maaragtay mid cafin badanoo hafuuran dembi dhaaf badan aayadda wuxuu dhahay iyo wa qowluhu tacaala qowlka alla uu yidhi yaa cibaadi aladiina aamanuu addoommadayda mu'miniintaahow inna ardii dhulkayga waasicatun waa waasice fa iyaaya facbuduun iyo caabudu hadday meel idinku cariirowdo meel aad ugu cibaadaysan karaan gaara wa qaala albaqawi raximahu llah wuxuu dhahay sababu nusuuli haadihi alaayati aayaddan sababta ay ku soo degtay fi lmuslimiina aladiina bimaka waayo waa muslimiin maka joogto lam yuhaajiruu aan soo haajirin naadaahum ullahu ilaahay maarata wuxuu ugu ugu ugu maaragtay ugu dhawaaqay waa aayadda dambe eh bismi aliimaan iimaanka maaragtay isimkiisa ayuu ugu dhawaaqay waddaliilu min asunnati daliisha oo sunnada cala alhijrati waddaliilu cala alhijrati hijrada daliisheeda oo min asunnati ka mida qowluhu sala allahu calayh wasalam uu yidhi laa tanqadicu alhijratu hijradu ma baaba'do waa hijradii min maka ila almadiina maaha waa taas iyadu waa dhammaatay waa hijrada min beledi alkufri ilaa beled alislaam ma baaba'do walaa tanqadicu towbatu towbadduna ma baaba'do xataa tatluca ashamsu qoraxdu ilaa ay ka soo baxdo min maqribihaa galbeedka oo markas maxway toobadiiyaaba xiranba marka camal saalixoo dambe la aqbali maayo aayaddii hore marka haddii aan u soo laabanno bukhaari wuxuu ka wariyey nin la yidhaahdo cabdiraxmaan maxamed bin cabdiraxmaan oo abulaswad la yidhaahdo yatiimu curwa ayaa waxaa dhacdo buu dhahay waagii ibnu zubayr ayaa waxaa laygu qorow dhahay jeish oo ku duulaaya shaam oo markii ibnu zubayr iyo reer banu marwaan is hayseen cabdullah banu marwaan iyo marwaanka laftiisa markaasaan waxaan u imid yidhi ibnu cabbaas cikrima mawla ibnu cabbaas waxaan idhi jeiskaas oo muslimiinta la dagaalamayo ayaa laygu qoray qaala fanahaanii ashadda nahyi wuu iga reeba wuxuu yidhi hadhaqaaqin ha raacina sababtoo ibnu cabbaas oo lahaan maqlay dad waxaa jira muslimiinta ka mida oo maaragtay soo islaamay soo maaha laakiin aan soo haajirin ee markaas gaaladii intay soo raaceen ayaa gamuunadii gaalada lagu soo ridayey ayaa marka ku dhacday soo maaha oo saas ku dhintay marka khaatimu xumo ku dhintay iyagoo gaaladii safkooda taagan ma garat malaa'ig markaas dadkii markaasay aayaddaanu ku soo degtay riwaayad kaloo dabari wariyeen wuxuu le ibnu cabbaas dadkii oo islaamoo reer maka oo iyagoo awood u leh aan soo haajirin gaaladii baa soo wadatay beder baa la keenay beder markii la keenay markay arkeen gaalada xooggeeda iyo muslimiinta daciifnimadeeda ayaa iimaankoodii dhammaa isbedelo waxay yidhaahdeen haa ulaa'i qarrahum fii diini diintoodaa fidaysa ma waxaan la dagaalami karaa markaasay gaaladii la safteen oy khaatimo xumo ku dhinteen maxalu shaahidka waxaa weeye qofka mu'minkaa inuu gaalada sawaadkooda macnaa tiradooda inuu badiyo maa oo weliba uu dagaalada ou la soo galo wey marka aayaddaanaa ku soo degay ayagan waaba la soo qasbay laakiin bal ka warran qofka hadduu gaalada khiyaar u soo raaco ama isagu uu soo wato oo muslimiinta uu ku soo duulo ku baabi'inayo xukumkeeda waxay la tahay qof kastoo ilaahay cilmi yar uu qalbigiisa geliyey ama iimaan yar qalbigiisa uu geliyey waa garan kara sababtoo maadaama dadkan xataa iyagoo la soo qasbay oo meesha la keenay ay fitnadaasi ku dhacdoo khaatim xumo ay ku dhinteen qofka asagoo khiyaar cadgaalada u soo raaco oo muslimiinta inuu ku baabi'iyo rabo qofkaas waxa weeye baabkiisu isaga marka waa iska furan yahay marka taa waxay ku tusinaysaa ee adkaynaysaa baabulwalaa walbaraa adkaanteeda iyo gaalada in lala dhex doganaado oo sawaadkooda la badiyo meeshaan sheekh cutaybiin isaga laftiisuna aadu uga hadlay bilaadda gaalada in loo safro wuxuu u kala qaaday safar iyo iqaamo safarka wuxuu yidhi markuu qofkuu sarfraayo saddex shardi waa in laga helo awalan qofku in caqiidadiisu ay dhisan taho hadhow caqaa'idda gaalada aan lagu ta'fiiri karin lagu saameyn karin caqiidadiisu inay dhisan tahay taaniyana waa in qof dhowrsan oo shahawaadka u degdega oo sanan qof isceli kara oo qof maaragtay haweenka iyo waxa u degdega dadkan doonyoolaha ay yidhaahdaan waa haweenka iyo waxa u degdega kaasoo kale ee markuu naagaha qaaqaaban arkaba ka daba fitnoobaayo qofkaasoo kale maaha looma ogolo midda kale waa inay xaajo ay ku qasabto imaa inuu tijaaro u doonnay in dawlad muslim ay wax u dirsatay ama cilmi muslimiintu u baahan tahay oon la heli karin inuu meesha oo maaragtay uu ka soo baranayo amaa iqaamada in la nagaado taas waa khatar waayo nabiguna waa ka digo calayhi salaa slam wuxuu dhahay man jaamaca almushrika fahuwa miluhu man sakana almushrika wa jaamaca macahu fahuwa mushrik fahuwa maca qofkii maaragtay gaalada la dega oo meel isla degaan wuxuu dhahay waa isla mid u dhahay fahuwa miluhu xadiid kale wuxuu yidhi anaa barii'un minman sakana bayna dahraanay alkufaar aniga qofkii gaalada dhex dega beri baan ka ah saa la yidhi maxaa dhacay suu yidhi laa yatara an araahuma qof gaala iyo qof muslim dabkiisa inay asarkaanba laga lama qabo waa meesha gaalada ay qalaabada kuley ama meesha ay muslimiintu qalaabada kuleeyihin oo dad ahludimaa iyo dad yar ay degan yihiin oo muslimiintu qalaabada ku leeyihiin oo shacaa'irta muslimiinta la oogay waxa weeye taas ma aha ma soo geli weliba xataa gaalada hadda yacni afrikaankan iyo gaaladan caalam haalif oo muslimiinku dhex nool yihiin iyo gaaladan kaleo qarbiga ma isku mid baa gaaladan kale shacaa'irta waa la gudan karaa oo caalam haalif asia iyo africa ku nool qofku ilmihiisa xor u yahay laakiin kuwaas qawaanintooda kugu socota diintaada xor uma tihi hadday xataa masaajid ogolaadaan waxaada xor u ahayn waxata ilmaha ugu horeeya ilmaha ugu horeeya gabadhaada ma ka dhexfidi kartid maaragtay ma ka ilaashan kartid inaad uun iska barbarido ilaahay uu kugu toosiye maaha wiilkaagama xifdi kartid marka taasi aad iyo aad bay khatar u tahay shuuquna waaba sheegaba qofku weliba wuxuu yidhi markuu intuu dhex dego jinsiye ka qaato oo muwaadin isu arko oo dadkii kooxa la shaqayso oo farandhiso oo samaysta iyo koox kale iyo koox kale isku galaasin iyo koox kale qofkii isagoo isogeynbu sidii baraf biyo kusoo baxday ayuu dhalaalaya kollay dadkii tegey war waa haaya ninkii ilmihiisa ka soo carara waa la soo cararay war waa haaya kuwa joogana iyaguna war waa haayaan allah waafaja iyagu inay ka soo cararaan laakiin dadka hadda uu hanqaltaagaa kollay qofkii meeshaas soo arkan waa igu waafaqi doona qofkii heli karo adiga ilmahaaga rooti qalalan iyo dalacbilaash iyo koob shaah oo ku idaamata heli karo iyo meeluu ilmihiisa uu seexay dhul gaal inuu aaday ma kula taliyo risiqna ma yaallo akhlaaqina ma taallo iimaanna ma yaallo waa lagu halaagsanya ma garan dhibaa waxa jira wax maaragtay laga sheekayn karo ma ahan marka iyadana intaasa maaragtay aan uga baxaynaa allabiyu bilishaarati yafhamu qofka caaqilka ishaaradu ku fahmaa nacam laa tanqid haye bismi illahi raxmaan falama istaqara markuu nabigu ku sugnaaday bilmadiinati madiine markuu ku sugnaaday ilaa markii hore tawxiidka iyo salaada iyo akhlaaqiyaadka waaweynaa la isfaray soo maaha umira waxaa amara nabigu waxau faray dadkii ama umira waxaa la faray bibaqiyati sharaa'ici lislaam sharciga islaamka wixii ka haray oo macnaa axkaamta sharaaci bimacna alaxkaamaa looga jeedaa huna axkaamta islaamka wixii ka soo haray ayaa la isfaray oo cahdigii makigaa tawxiidkaa la tarkiisinayay markii hore salaadaha inaan la farad yeelina salaatuleylkaa lagu farad yeelay nabiga iyo saxaabigiisa calayhi isalaatu wasalaam waxay kaloo tukan jireen subaxdii iyo galabtiina waa la tukan jiray waaqim isalaata darafiy nahaari wazulafan min alleyl laakiin markii shantii salaadood la farad yeelay markaa salaatuleylkiina faradnimadiisii waa la nasakhay midoo kale salaadihii shantaha baa la daayay marka laakiin madiine markii la yimid dowlad baa dhisantay mujtamacaa dhismay waxaa loo baahan yahay mujtamacii wuxuu u baahan yahay maarata tandiim iyo sharaaci u baahan yahay in la kala waxeeyo wixii maaragtay zawaajirtii iyo maaragtay zinadii wixii la iska reebi la zinada marraaba la reebay iyo xuduuddii iyo sharaa'icdii kale midlu zakaati zakadii oo kale qur-aanka makigaa zakada waa ishaaray laakiin waxa laga bixinayo iyo nisaabka iyo xoolaha laga bixinayo iyo xawlka iyo waxa ay yihiin madiinaa lagu kala faahfaahiyey marka wa soomi soomkii asagana sanadkii labaadaa madiino lagu farad yeelay iyo walxaji xajkii asagana sanadkii sagaalaad culimmada saas way dhahaan iyo waljihaadi jihaadka ilaa jihaadkiina waxaa maadaama muslimiintu ay markas ay samaysteen gaaladiina weli ay daandaansanayso ilaahay waxau dhahay udina liladiina yuqaataluuna biannahum zulimuun waxaa loo idmay inay difaactamaan oo ay dagaalamaan sababta waalood waa la dulmiyey iyo wal adaani adaanka aadaanka marka waa shacaa'irtii ilaa maka meel lagu jamaacaysa ma lahayn waxay saba ogoleen qur-aanka inuu lala jahro soo maa abuubakara xataa qur-aanka jaharkiisa u diidi jiro dadka ay ku islaami jireen markaas u diidi jireen iyo walamru bilmacruufi macruufka la isfaro wanahyi can ilmunkar macnaa amru bilmacruuf wanahy can ilmunkar noocan maa waa dacwada qayb ka mida laakiin haddee hoos hoos iyo maaragtay si baraabiday ahayd laakiin amru bilmacruf wanahy can ilmunkar waxaa waaye suuqaba wax munkara in laga zuuliyo saaxada islaamka wax macruufan aan laga tegin dadkii oo salaa tukana inaan la arkin ama aan saka bixinaynin ama maaragtay qaawanaanta iyo baktiga iyo ikhtilaadka iyo nusuusnimadii iyo tuugada iyo wixii fuxshiga iyo qaawanaantii suuqa aan la ogoleen markaas marka taas madiinay ku hergashay amaa qofku waxu sheegiisa iyo maaragta ya taas iyo dhawaaba dacwadii tawxiidka ugu horreeya amru bilmacruuf soomaa yacni qayb waa ka jirtay laakiin qaybta oo maaragtay munkarkao dhan laga zuuliyo ama kulli macruuf la isfaro markaas marka lama awoodin laakiin madiine awood baa loo helay iyo wagayri daalika wixii kaloo min sharaaci alislaam islaamka axkaamtiisa marka asharaaci huna maxaa laga wadaa bimacna alaxkaamaa laga wadaa akhada calaa haadaa sidaasuu nabigu uu ku socday calayhi salatu asalaam markii madiine uu yimid in axkaamta la jidaynaayo jihaadkii la wado sharaa'icdii ay soo degayso wixii macruuf la isfaraayo munkaraadkii la reebayo sidaasay ku socotay arrintii toban sane marka nabigu ku qaato calayhi salaatu wasalaam wa bacdahaa gadaasheedna twufiya nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigaa la oofsaday nabiga sanadkii ku iyo tobnaadaa la oofsaday markii uu xajka xajatulwidaac uu dadkii xadiisiiyey uu diinta u dardaarmay wax kasta oo dhihi jira khuduu canii manaasikakum lacallii laa alqaa bacda caamikum haada laa alqaakum bacda caamikum haada inaana arkinaa dhici kartee ee diinta iga qaata saa markay dhacday nabigu markuu madiine uu ku soo noqday bishii muxaram intii dilxaji intii ka dambaysay iyo safar uu joogay bishii muxaram uu joogay safaraa jiradu ku bilaabay say ugu bilaabatana waxau dhahay caaisho nabiga calayhi salaatu wasalaam hamiin ou qubuurta uu soo siyaa markaasaan ka daba baxay tir waxaan islama haweenkii kala ahdaan kiirada sharaf waay hadhow inuu qofku wax qalaba ou sameeyaa maaha markuu soo noqday qubuurtii uxud maaratay baqici uu soo ziyaartay kalmuwaddic lilaxyaa walamaad dadka isagoo sugootinayo ayuu markuu soo noqday ayaan u jeedinta markaasaan soo cararay gurigii u soo cararay nabiguna waxay tiri waa iga soo daba isaguna saambooda markaasuu anigoo neeftuuraahu u yimi maxaa kugu dhaco dhaha waxaan caadi ma ahan qisadiiya u sheegtay oy markaa qisadii markay u sheegtay oo yidhi maaragtay caaisha waxay tidhi waa ra'saah alla madaxa i xanuunay markaasuu yidhi maxaa kaa dhibayo yidhi haddaad dhimato ma aan ku duugo aniga oon ku kafano oon kugu tukado markaasay tidhi waxaa dhici kartay tir haweenkaaga aroos aad la noqotay markaasuu yidhi waxaa adiga madax kuma xanuunaye bal ana waa ra'saah anaa madaxi xanuunay madax xanuunka isagoo nabiga xanuunay calayhi salaatu salaam oo madaxii oo xanuunay baabihu misal oo cimaamad ku soo xiray saxaabadii masaajidku u yimid markaasuu wuxuu yidhi inna cabdan khayarahu allaahu bayna maa cindahu bayna dunya ilaahay baa wuxuu duursatay in allaha khayara cabdan bayna maa cindahu wa bayna albaqaa'i fi dunya in ilaahay agtiisa ou doorto macan oo dhinto oo ajarkiisa iyo oo hore maaragtay aakhare aado iyo inuu adduunka lagu sii baaqi yeelo ilaa nabi iyadoona khiyaar la gelin ma dhinto fakhtaara maa cinda allah ilaahay wixii agtiisa u doorto abubakar daki u ahaa wuu fahmay radi allahu canhu abubakar waxaad moodaa qalbigiisa qalbiga nabiga inuu la garaaca wax alla wuxuu nabigu dhaho marar badan dhihi jiray sifaadka lagu sifeeyaa lagu sifayn jiray markii oo ka baxay oo la dhibay midaa intuu ka digid waxau dhahay mitluka laa yakhruj walaa yukhraj min gaal ibnu daqna la dhihi jiray war adoo kale ma baxo lamana bixiyo inaka lataxmilu lkalla wa taksibu lmacdubu intii nabiga ay khadiija ay ku tiri sababtoo sidiiq waayo nabiga u dhoondololaa sidqigiisa meel fogay gaar waa owyey abubakar radi allahu canhu wa arda biaabiyi anta wa ummi nufdiika biaabaa'ina wa ummahaatina wa anfusina dhaha xoolaheena iyo nafteena owlaaddeena saa u joogtaan kugu fura lahay annaga waxaan sida war sheekhan muxuu ooyaa ilaahay hadduu qof dooransiiyey maa cindahu iyo maarata inuu adduunyo ku baaqnado fakhtaar muxuu ka ooyaya ilan wuxuu yidhi asagaa noogu caqli badan wuxuu fahmo dhahay nabigu inuu dhiman doono oo nabiga cabdiga uu sheegay asaga inuu yahay markaasuu nabigu abubakar la hadlo wuxuu yidhi ina amana annaas fii maalihi wa suxbatihi abubakar waayo walow kuntu muttakidan khaliilan min duuni illahi latakhadtu abaabakr laakin khullat lislaam qof haddaan wadaay ka dhiga lahaa adaan kaa dhigana laakiin ilaah khaliil iga dhig marka wuxuu dhahay iridaha masaajidka oo laga soo goo dhan hala xir ilaa ay iridda abubakar maaha macnaa kaanahu yushiiru ilaa inuu isagu khaliifka uu noqon doono adiga markii dambe marka sakaraadku nabiga uu ka bata calayhi salaatu wasalaam ayaa caaisha waxay tiri halkaa isagoo saaran wuxuu arkay cabdiraxmaan bin abubakar oo rumayanayo rumigana waa jeclaa rumadi intuu ka qaatay oo rumayday intaan u habeeyey si qurxaan u rumayy markaasuu nabigu waxuu hi jira calayhi salaatu salaam aakhiritaankiisii laa ilaaha ila allah ina lilmowti la sakaraat allah maan waxaa lagu caabudo ma jira mowtku sakaraat buu leeyay markaas waxay ugu dambayntao fartaqi allahuma birafiiqi alaclaa ilaahow dadkiisanoo wanaagsanaa iyo haleeshid sidaas sharaftaasuu nabigu ku dhintay calayhi salaatu wasalaam markuu dhin dadku waa isku wareereen nabigu way ka sabri waayeen cumar wuxuu yidhi nabigu ma dhimana malaha waa suuxa waa soo noqon doona dadkiioo yaabana abubakar intuu u yimid oo cumar dhinac u leexiyey oo nabigu horta marka hore soo mara calayhi salaatu salaam wejiga intuu ka qaaday ayuu dhunkooday uu dhahay dhibta xayown mayitan markaad nooleedna dayibaa ahayd haddana dayibaa tahay laba geeri ilaahay ku kulmaayo geerida lagu qaray waa dhiban dadkiibu intuu u tegi u khudbeeyow dhahay man kaana yacbudullaah fa ina allaha xayu laa yamuut qofkii ilaahay caabudi jiray ilaahay waa jooga waman kaana yacbudu muxammadan fa ina muxammadan qad maat waa dhi markaasuu akriyay wamaa muxammadun ma ahan ilaa rasuul rasuul baana qad khalad min qiblihi rusul afa in maata hadduu dhinto oo qutila la dilo in qalabtum calaa caqaabikum ma cirbihiina u noqoteen waman yanqalib calaa caqibihi qofkii cirbihiisa u noqda oo gaalooba falan yadura allaha shay-a ilaah waxba kama dhibaayo wasayjizi llahu shaakiriina shaakiriintana u jaazeynaya halkaasa abubakar marka mawaaqiftiisa waaweyne ka mid noqotay waa sii wadaynaa insha allah hamiin dambe waa khatimaadii sala allahu calaa maxamedin ali saxbi wasalam